wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle oo kaashanayso hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw ayaa dib u diyaatir ku sameysay sideed kanaal oo loogu talagalay waraabka beeraha magaalada jowhar kanaalada dib u diyaatirka iyo dhismayaasha cusub lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ah garineele kafaaji iyo sidoo kale baadaay kuwaasi oo ku yaala tuulooyinka hoostaga magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle ibraahim cabdulle siciid oo kamid ah injineerada dhisayay kanaalada ayaa ka warbixiyey heerarka dhismaha kanaaladaasi anigoo ah injineerkii kanaalkan kilidheere kolley taba kilidheere wuxuu kasoo bilowdaa banaaney afaafkeeda hore oo qaybta rubadda webiga wuxuuna ku dhammaadaa ilaa iyo libiga kilomitirkiisa waa lix kilomitir kolley tabo madaxa kiliga qaybta kore oo kiliga waxawaaye shan mitir iyo lixdan qaybta hoosoo biyomareenkana waa mitir iyo lixdan dhirirkan oo qoditaanka la qodayna waa laba mitir waxaynu ka qabanay saddex buundoo waaweyn afar buundoo waaweyn oo dhisnay oo ay ku jirto midda weyn oo webiga oo biyaha laga xukumo iyo afar buundoo dayactir ah oo dayactir iyo balaarin isugu jirto kolley taba kiligan waxawaaye muddo waxaan bilownay qoditaanka iyo bush clearensiga iyo dayactirada waxaasoo dhan waxaan bilownay shantii bishii afraad laba kun labaatan iyo afar maantana waxaan xil wareejinaynaa maxamed bashiir qaasim dhaqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha kanaalada waxaan rabaa halkaan inoogu mahad celiyo ugu horreyntii dhurra kambani oo hawshaani si habsamele ugu soo shaqeeyey gutayna waajibkiisii sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ugu mahad celiyo dowladda talyaaniga oo dhaqaalaha ku bixisay iyo faw injineerada ka socday iyo hawshii faw ay qabatay ee la-aanteed aan suurtoobi lahayn in sidaa wanaagsan wax loo qabto injineerada faw ka socdana waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay aadaad ugu mahadsan tihiin dib u diyaatirka iyo dhismaha cusub ee lagu sameeyey qaar ka mid ah kanaalada beeraleyda magaalada jowhar ayaa ka qayb qaadanaya sar u qaadidda wax soo saarka beeralayda gobolka shabeellaha dhexe